bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhurfayla dhugunsadayaal saacadda idaacadda weliba hadeerta xilligiisii ninku baratan inuuna wadaagsin marsiin warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo mawjid f m c t sagaalibisan qodobada warka una siin kahayn weliba ayuu shal iyina markab la sheegay inuusa si dirqe uusan ku badbaadaya burcadbadeed soomaaliya madaxweynihii hore sheekh shariif oo qarax ismiidaamin ee ku badbaaday amisom oo shirkuweel dhati dardargelinta howlgallada soomaaliya soomaaliya iyo vietnam oo ku wada hadleen xoojinta xiriirka lamada dal kulunlunku hadalayay tayeynta walbarashada iyo dhiirigelinta ardayda oo lukoqobadi magaalada gaalkacyo xuska maalinta qaran ee xuquuqda aadanaha soomaaliya oo magaalada muqdisho ku dhiiday somalilan oo ka dhawaaqday inay qaabilo doonto qaxootiga afghanistan puntland iyo dowladdeegaanka soomaalida oo heshiis yal saxiixday madaxweyne deni oo kulamo kuweyda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya duqa caasimadda garoowe oo ku hadlay dadkii shalay ka sumooday magaalada city akhbaaraadka binaankan weliba aysinka dhigi doontaan maraykanka oo fuliyay duqayma aargoosashe waayahay mar kale duhur fayli dhugunsadayaal waa duhurnimo sabta ee taariikhdan iyo ka eedanta labaatii siyeedka bila ee siyedaad lamakii labaatii kowta intaas weliba ayo haayana qodobada warka duhurnimona siin kahayn isjaariya yoogay oo faahfaahsan kabilaabo dhugunsadayaal munaasabadii ahayd titoolunku hadalaya xoojinta walbarashada walaada soomaaliyeed sidoo kalena laka dhiirigeliyayay ardayda sanadkun dhammaysatay walbarashada dugsiga dhexeeya hana city oo ku walbaradeen dugsiga hoose dhexe geeska ee dugsiyada ero hoose dugsiga hoose dhexe geeska afrika ee magaalada gaalkacyo weliba ku qeyb galeen mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka galmudug aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale xuseen aadan ibraahim oo laha oo ku hadalay ee ku hadalaya ero magaca maamulka iyo ardayda dugsiga hoose dhexe ee iyo sare ee hoon afrikiya tilmaamay ahmiyadda munaasabadan iyo in leta horumarinta walbarashada uso-ona dhiirigelin anjeedii ardayda waalidiinta iyo aqoon-yahano madallo ku hadalaya weliba yoona bogaadiyana dadaalka walbarashada iyo galeen maamulka iyo macalimiinta iskuulka hoon afrikiya oona xuseen inay eta howlun toyo qobodeen waa howlyo qobodeen eta tifaylhayt waana eta tooka deysho mudan hanasayto dhinac kaleedna dardaaran anjeedii ardayda ee sanadkan kubati imtigali imtixaanka waana kubati iskuulka ee bariga afrika inka dambeyntii maayar ku-xigeenka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi yaan mahadnagay iyo dardaaran jedii kureyd markiyo sheeg maamulka iniyo degmada usadoor ku qaado doona dhismaha xarun rasmi oo suweeldoon iskuulka bariga africa oo haato kumid a dugsiyada kumaqon horumarada dhiniga walbarashada ee uskajara xarun kire dhini kale taliyaha taliyaalka ciidamada taliyaalka militariga ee howlgalka midooda africa ee soomaaliya amisom iyo waliba iyo iskarahan in la dardargeliyay howlaha wadajirka iyo liwadaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sida faahfaahinta warkun usniinka fiiriya maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro
taliyaasha ciidamada militariga ee howlgalka midooda africa ee soomaaliya amisom ayaa isku raacay in la dardargeliyo howlgalada wadajirka ah ee ay la wadaagaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed natiijada ka soo baxda shirkan waxay wargelin doontaa oo ay ku qori doontaa shirka soo socda kaasi oo ay la yeelan doono ciidamada amniga soomaaliya iyo saaxiibada soomaaliya ee caalamiga ah si kastoo ay tahay howlgalka laba kun labaatani kooda kadib waxaa lama huraan ah dhammaan ciidamadana qeybaha inay xoojiyaan awoodda weerarkooda ayuu yidhi taliyaha ciidanka amisom dhinaca kale tali ku-xigeenka ciidanka amisom ee qaabilsan howlgallada iyo qorshayaasha ee genaraal william ayaa waxa uu taliyaasha ka qaybgalay shirka u sheegay inay jiraan caqabado haysta ciidamada hase yeeshee haddana horumar weyn la sameeyey talaabadan ayaa ka dambeysay kulan laba maalmood ah oo ka dhacay muqdisho caasimadda ah kaasi oo la xiriiray xoojinta amniga doorashada iyo diyaargarowga howlgalka amisom ee sanadkan laba kun labaatani kowda kulankaasi waxaa muddadii uu socday taliyaashu ay ku qiimeynayeen horumarka ilaa hadda laga gaaray fikirka laga qabo howlgallada amisom qorshayaasha kala guurka iyo hirgelinta qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay laba kun labaatani kow
ciidan mahadsanyi maxamed jiro dhini kale madaxweynaha uganda ayaa weliba sheegaya in ciidamada amniga dalka saytiyo ku hortageen koox iskidiyaasi iniyo qarax ku weeraran dad nambaror diiqay ku-xigeenka taliyaha booliska dalka sayti hadalka museveni ayaa weliba dabadareere kureed markii laahiri lanfaday inuusiska qarxii oo laqo inuusa qarxii oo laqobaday laqoqobadeero degmada baadheer ee ka taala waqooyiga wadanka sayti saraakiil ayaa weliba ayaa sheegan in ujeedadii ahayd in la weeraro goobiya kudhiyaasi munaasabada munaasabada aaska lokejta sayti oo qeyb ku galeen ku qeyb galeen ero madax sarsar oo ku mid ahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed lankuun laqobadiya weliba uu sugaday qalab laga sameeyey bambooyin sidii mas-uuliyiinta sheegeen waxyaabaha lankuun lakoqobadiya weliba kumid ahaayeen jaakada layska qarxiyo iyo qalab kaleed oo nayto walyaabo qarxow eh jenaraal paul lokeja weliba uu sahay taliyay ku-xigeenka ciidanka uganda oona soomaaliya ah ku shaqeeyay muddo intii uuse soomaaliya ku sugnaayay mar badan iyo weliba uu sahayay taliyaha ciidamada uganda ee gacanta ka hay amniga xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya dhini kale shirshiir ujeedii ahaayay reedan fiiryowka inilaka sameey ee reedan fiiryow inilaka sameey iyo koranqaadow ka iskaashigan dhexeeyay dalka vietnam iyo soomaaliya afrika ayaa weliba ku qeyb galay danjir dalalka afrika ayaa weliba ku qeyb galay danjire cawaale kulane iyo ku-xigeenjiyey mudane saciid jaamac mire iyo la-taliyaha koowaad ee safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka shiinaha sida faahfaahinta warkun musiniin kasii fiiriyo cabdirashiid anteeno
dalalka soomaaliya iyo vietnam ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo vietnam shirkan oo ahaa mid ay uga qayb galeen qaab xugaan arag ah oo ay la yeesheen wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi vietnam farm quanghyo iyo kow iyo soddon safiir oo ka socda dalalka afrika ee ku sugan beijing ee dalkaasi shiinaha sidoo kalena ah safiir een dibadjoog ah oo ku magacaaban dalkaasi vietnam shirkan oo ujeedkiisu ahaa dib u eegis lagu sameeyo iyo in kor loo qaado iskaashiga ka dhexeeya dalka vietnam iyo wadamada afrika ayaa waxaa ka qayb galay danjire cawaale kulane iyo ku-xigeenkiisa mudane siciid jaamac miraale la taliyaha koowaad ee safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalkaasi shiinaha maadaama ujeeddada shirkaasi ahayd in lagu gurfeeyo siyaabaha kor loogu qaadi karo iskaashiga ka dhexeeya vietnam iyo dalalka afrika iyo duruufaha isbeddelka ku gadaaman ayuu yidhi danjire cawaale kulane khudbad uu halkaasi uu ka jeeday oo ku saabsanayd xiriirka labgeesoodka ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo vietnam isagoona xoogga saaray xiriirka ganacsi iyo midka beeraha oo uu sheegay in labada dal ay iska kaashan karaan soomaaliya iyo vietnam danjiraha soomaaliya ee shiinaha cawaale cali kulane ayaa sidoo kale tilmaamay inay jirto rajo wanaagsan iyo mustaqbal dhalaalaya oo ku saabsan xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo dalkaasi vietnam danjire cawaale kulane ayaa sidoo kale ah safiir dibadjoog ah oo dowladda soomaaliya ugu magacaaban safiirka soomaaliya ee dalkaasi vietnam isagoona inta badan ka shaqeeya xoojinta xiriirka dalalkaasi oo la dare inuu jiro isbedel dhanka cilaaqaadka labada dalah
eedeeda mahadsanyi cabdirashiid anteena dhini kaleed saciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa weliba uuse kulamo siyaasadeed kuwaday magaalada nairobi ee dalka kenya kureed markay shalay tiusaderi caasimada dalka kenya madaxweyne deni ayaa la sheegay inuusa kulamo lan ku hadlo arrimaha doorashooyinkus laqaadla qaado doonero qaar ku mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ka sugan dalka kenya safarka madaxweynaha puntland saciid deniya weliba uu sukooyay gureed markii shirka arrimaha doorashooyinka ee muqdisho ka yirimi kaasayto laha ku saari habraac jadwalka doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka dalka dhini kaleed xuska maalinta qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalkaya weliba ku dhiday magaalada muqdisho caasimada dalka sida faahfaahinta warku musniinka fiiriyo cabdimajiid aadan abuukar xuska maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha weliba bulshada laka wacyigeliyay ilaaliyowkiyo dhowrowka xuquuqda aadanaha iyo weli in la roojiya xadgudubka kudhanke welina munaasabada laku xusaaye goobjoog ku haye wasiirka wasaarada haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xaniifa maxamed ibraahim oo la qawaday magaalada muqdisho meeliya kudhiyaasii sanad guuridan oo laga xaqiijiyay boqolkiiba soddon qoondada balantiyo ilaaliyowka xuquuqda aadanaha ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya ujeedka lukule xuska maalinta caalamiga xuquuqda aadanaha weliba eta in lasii ambaqaada horumarka laku deeri dhowrowka xuquuqda insaanka ee bulshada aasaas muhiimanagata dowlada soomaaliya weliba go-aamiday in sanad walba la xusa haldoorka kaalinti weyn lagu qaada horumaryowkiyo dhowrowka xuquuqda aadanaha welina ka adkaystay in maalintan muhiimad gaari anlata shacabka soomaaliyeed
eedeedan mahadsanyi cabdimajiida dhinii kaleed maamul goboleedka puntland iyo dowlad deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya ayaa weliba yodeerin heshiis gureed kulamo maalmood ilaa dhaafay inkodareeriya magaalada goldogob ee gobolka mudoga heshiiskan ayaa weliba kumid hayay xoojinta xiriirka amniga lamaada maamula iyo wadashaqeynta laamaha amniga lamaada ee maamula weli kaleo kumid ahaya sidii unku wada shaqeeyi lahaayeen kahortaga sicir bararka iyo canshuuraha laku qaado burcaeen barxuduudaadka iyo kahortaga deegaameyn cusub oo milasaytii laku sameeyahaya dhinii kaleed warbixinka kubadii howlgalka midooda yurub ee la dagaalanka burcad ayaa weliba laga sheegay in maalamo kahor burcad burcad badeed soomaali ah iyo sidirqe uusan ku badbaadiy inayo qabsadaan marqab andareeri dekada muqdisho sida faahfaahinta warkuusan inkafiriya saciid sabriye
midowda yurub ee la dagaalanka kooxda burcadbadeeda soomaalida ayaa sheegay in markab ha ku wajahnay dekeda magaalada muqdisho uusasay cariri ku badbaadi weerar maalmo ka hor iyo ka qaadeen burcadbadeed soomaaliya weerarka oo hay ka qorshaysan warbixin hakubati ururka laka sheegay in iyo fuliyeen afar qof oo weedi doonghaan dheerayawe balse iyo ka fashilami weerarkaasi qoraalaha kubahi ee u neva fo yawayba sidoo kale laka sheegay in ragan iyo sanaayeen inyo booban markabka si oon ku helan madax furasho balse iyo si deg dega aan ku gurmudan ciidamadiyo la dagaalanka burcadbadeeda ee biyaha soomaalida sidoo kale warbixintan yawayba laka sheegay in iska horkooyo kooban dhex mari lamada dhinac balse burcadbadeeda iyo ku guuldaraysan inyo gacanta ku dhikan markabkaasi oon ka dambeyntii ururka midooda yurub yawayba usa sheegay in markabkan usahay koox ganacsi oo sinibada usahandeeri dekeda weyn ee magaalada muqdisho kadib markii weerar iyo isku caabin isdhaafsadeen ilaalada markabka iyo burcadda oo onkiyaraan muddaha la saac ay dagaalamayeen burcadda wayba ku guuldaraysatay in gacanta ku dhigta markabka si nabadgelya iyo markabka usahakadeeri dekeda weyn ee magaalada muqdisho iyo markale laka eri warka qoraalka hakubahi howlgalka ee u kede iyadoo sanadihii dambe iyo yaraadeen weerarada joogtada ee kooxda burcadbadeeda kujeysada jiran biyaha soomaaliya iyo meelaha ku bahasan kadib markii midowda yurub usoo kordhiyo howlgalshay heebaha soomaaliya
eedeedaan mahadsanyi saciid sabriye dhinii kale duqa caasimada garoowe ee gobolka nugaal axmed saciid muuse ayaa ku codsaday dadka ganacsiga kaleh laamaha ee laamaga dhinacyadiis iniyo geeka iyo furnfurna goobaha ganacsiga intilanka hubiyo bidqabdhow e qaybo kumid ee laamaga weyn ee garoowe ayaa shalaytii dadka maraayan iyo kusumayan kureed markii booyid meelasayti marti iyo kiimika kukudyada ti sidoo kaleen weliba uuse sheegaya in isbitaalka kabooqoday shan qof oo kusumoobay kiimikada hanasayti oo xaaladiio caafimaad iyo hata faylata weliba geeka la filahaya inay maamulka garoowe iyo sameeyaan hubinta goobaha iyo kiimikada kadedati ooyo dadka iyo kusumoobeen dhinii kale somalilan ayaa ogolaatay inay qaabila qaxootiga kukooyo afghanistan sarkaal ku tirsan wasaaradda amni arrimaha dibadda ayaa sheegay inay jimaaday iyo hayti iyo tubnaan kun oo qof iyo si eedaya unku qaxaayeen wadanka iyo dagaalada halagheeyeen kureed markii iyo daalibaan qobsatay horaantii bilan jimaaday afhayeen hadalay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa sheegay inay hargeysiya wadahadlo la galay mas-uuliyiinta mareykanka oo ku saabsan siisii kumeelgaar ayaan ka martigeli lahayti qaxootiga afghanistan dowladda mareykanka ayaa weliba sidoo kale uganda ku laxaajootay qaabilaada qaxootiga arbaaday diyaaradii ankaraysnayti oo weydiiyay laba konto iyo kow qof wareer afghanistan eh oo in iska jaray migel ibalan iyo ulaadiyahka degdii wadanka yaala bariga africa iyo oona la filahaya inay dad badan la daadgureeya la daadgureeyay iyo kooyaan maalmoha dareera daadgureyntan iyo jawaaban eh codsii kukooyi washington oo yahayti inaysi kumeelgaarayaan martigeliyay dadka halistanka jara muwaadiniinta afghanistan ee kasii jeeda mareykanka iyo meelaha kale ee adduunka oo dhan iyo oona yaa laka eri wasaaradda arrimaha dibadda ee uganda warhakubahi dhugunsadyaal weliba aysan dhugunsa haytan warka duhurnimo ee warbaahinta radio bay dhawa haatan akhbaaraadka dhinaanka dowladda mareykanka ayaa ka dhawaaqday iniya weeraro dhinigii irka ayaa ka fulidii bariga afghanistan oo ayaa ka beegsatay koox xiriir leh i s l maalin kuriid markii weerar usu kordhiyay banaanka garoonka diyaaradaha kaabul oo laga dilay inkiiraan boqol toddobaatan shan qof iyo tumisad askari oo mareykan ee sidii qortay wakaalada wararka ee royters iyo weliba diyaaradda qumaatiga nkahayo ayaa kubatay saldhigka laka magacaabo oo eero saldhig linsheegna magaaji oo kayaala bariga dhexe welibaaniya ka dhiiday iyo duqeena bartilmaameed xiliyo saaranaayeen baawur iyo la dareeri qof kale lamaadaba weliba la rumaysan yahay ini la dili sarkaal uusan codsa codsaday ini la magacawna ayaa weliba yaa laka sheegay ero qoraalka ero mareykanka iyo shaacidii weerarka khamiistii waliba ee la sheegay ee weliba sheegatay eroo kooxda i s i l laanta afghanistan warar kun iyo kooyaya oo ciidamada mareykanka iyo caawi ahaan daadgureyn dadka ku caawi ahaan daadgureynta ku daadgureeyowka afghanistan oo iyo fadaha inginiya isku kubahan taliska daliban oo iyo hasaareen digniina sabtidii kaeedina ee iyo oo kaeedinayaro dadka la shaqeeyo mareykanka iyo ona een sabtidii een kadhiyan een iyo oo hasaaren aro digniin sabtidii ka eedan weeraro iniyo kudhii koran garoonka diyaaradaha ee caasimada dalka afghanistan ee kaabul dhugunsadayaal warkii duhurnimiyo antininka dhan warka duhurnim weliba asiin la socosyaan oo maxmeyareedh iniga farsamada saaxiibka ay jookarahay warkun warlimada antinur idinku kulmaana sidaas iyo ammaano allah